soomaaliya in dhoweyda dagaal badan xoogle bay kaga jirtay kula jirtay maxaa ahayd somalilan xagga hawada kagala jirtay anugu waan mashquulsanaa laakiin waa dhici kartaa inay taas sameeyeen inay diyaaradaha u kala gooshaya dalalka somalilan imaanaya ay hawada ka qabsadaan oo kala hadlaan oo ugu hanjabaan marka way jirtaa arrimahaasi waana arrimaha arrimihii aanu kaga wada hadlaynay jabuuti arrimaha ugu waaweyn bay ka mid ahayd arrintaas waxaadna moodaa meeshaanu laga filayey inay dhacdo mataqaanaa kalsooni iyo in lagu abuuro isku soo dhowaansho oo ay ka waantoobaan oo ay ku dhaqmaan heshiisyadii hore loo galay ee ku saabsanaa in hawada la wada maamulo oo la joojiyo afduubka inay weli soomaaliya kusii dhaqmayso ayaad moodaa oo aanay ka waantoobin waase arrima iminka aan wadahadalkoodii haddeer waanu filayno inuu noo bilaabmo oo noo socdo wax walba waa dhici karaa hadday sidaa u socoto oo sidaa ay ka waantoobi weydo waayo waxaad moodaa inaanay dee mar raba ixtiraamayn oo ku dhaqmayn oo mar raba aanay qiimaynayn wixii haatan wadahadal iyo isfahan iyo kalsooni ku abuurmi lahayd inaanay mar raba diyaar u ahayn